الحمد لله حق حمده وله الشكر على نعمه وآلائه ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فقد كان لنا في الجمع الماضية حديث في القصص القرآنية والحكايات النبوية الصحيحة في تسخير الله خلقه لعباده الصالحين وإليكم اليوم قصة أخرى فيها عبرة لمن يعتبر وعظة لمن يتعد لا سيما أهل التجارة والأموال فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال جاء رجل من بني إسرائيل إلى رجل آخر يريد منه أن يسلفه ألف دينار فقال ائتني بشهداء أشهدهم قال كفى بالله شهيدا قال ائتني بكفيل قال كفى بالله كفيلا قال صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يقد يقدم عليه للأجل الذي كان أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها وأدخل فيها ألف دينار وصحيفة معها إلى صاحبها ثم زجج موضعها ثم ألقاها ألقى بها البحر ثم أتى بها البحر ثم قال اللهم إنك قد علمت أني استسلفت من فلان ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك كفيلا وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك شهيدا وإني قد جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه بالذي له فلم أجد مركبا وإني أستودع أستودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف ينظر وهو في ذلك يطلب مركبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه لينظر لعل مركبا يجيء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما كسرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه بألف دينار وقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال هل كنت بعثت إلي بشيء قال ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا الذي جئت فيه قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة فانصرف بألفك راشدا رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه البخاري وغيره وهذا لفظ الإمام أحمد رحمه الله أيها المسلمون عباد الله رسول كان عليه الصلاة والسلام وحين أغور رمي قصة كدحد عليه رير بنو إسرائيل wuxuu inoo sheegay in nin iyaa ka mid uu u tegay nin kale ninkaasi ninkaa wuxuu ka doonaayey amaah kun diinaara wuxuu idhi amaahda waan ku siinayaa laakiin waxaan kaa rabaa inaad ii keento markhaatiyaal markhaati ka noqda deyntaasi aad doonayso wuxuu idhi ilaahay baa markhaati inoogu filan kafaa billaahi shahiida wuxuu idhi haddaba waxaan doonayaa inaad ii keento kafiil ninku damiinta qaala kafaa billaahi kafiila midii damiintana ilaahay baa kuugu filan buu yidhi wuxuu ihi sadaqta run ayaad sheegtay markhaati ilaahay ka weyni ma jiro kafiil iyo damiin ilaahay subxaana wa tacaala ka sarreeyaana ma jiro sidii buu ku siiyey kunkii diinaar waxaanay ku ballameen muddo cayiman oo ay isla qaateen lacagtaasi inuu ku soo celiyo ninkaasi uu safray safar xagga badda ah markuu tijaaradiisii iyo ganacsigiisii iyo hawshiisii dhammaystay ee wakhtigii uu soo dhowaaday ayuu raadiyey markab tegaaya meeshii uu deganaa ninkii dayntaasi siiyey markab ayuu waayey markuu markab ka quustay maadaama baddu ay kacsanayd oo bad xidhan ay ahayd wuxuu soo qaaday qori xaabo ah qorigaasi ayuu meel ka mida dalooliyey wuxuu halkaasi ku guray kunkii diinaar oo qadaadiica iyo warqad isaga ka socota oo ku socota ninkii daynta ku lahaa oo uu markaa u sheegayo lacagtan inay tahay lacagtii isaga uu ku lahaa waa soo qaaday qorigaa intuu meeshii daboolay uu awday badda ayuu la dul yimi badda ayaanu ku tuuray laakiin ilaahay buu subxaanahu wa tacaala ammaano uga dhigay wuxu uhi ilaahay waxaad og tahay ninka hebel la yidhaahda inaan dayn weydiistay oo uu markhaati iga dalbay oo uu iga dalbay sidaasoo kale mid i damiinta oo aan ku udhi ilaahay baa markhaati iyo damiinba kuugu filan oo raalli uu ku noqday inaad noqoto markhaatiga dayntaasina dhex martay iyo ka aniga ay damiinanaaya ilaahay ow si walba waxaan ugu dadaalay sidii xoolihiisa aan u gaadhsiin lahaan oo ballankii oofinaya markabna waan waayey ilaahu adiga ayaan ammaano kaaga dhigayaa buuhi badda ayuu ku tuuray qorigii oo uu liqsiiyey ninkii daynta lahaa isna wuxuu u soo baxay badda xeeligeeda isagoo sheedaalinaya bal markab ka yimaada dhinacii uu ku maqnaa ninkaa daynta uu ku lahaa oo rajaynaayo xoolihiisii inay markabkaasi ay saaran yihiin laakiin waa bad xidhan oo wax markabi ma soo muuqdaan waxa baddu ay soo tuftay qorigii xaabada ahaa ee ninku lacagta iyo warqadda uu soo geliyey ninkii baa qorigii iska qaatay ma oga qoriga waxaa ku jira iyo sirta uu xambaarsan yahay wuxuu u qaatay xaaba ahaan siduu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu gurigiisii geeyey ee faashkii uu la soo baxay ee qorigii uu dildilaaciye uu jarjaray lacag qadaadiica ayaa ka soo daadatay wuu tiriyey mise waaba kun diinaar warqadina way ka soo dhacday mise isagaabay ku socotaa ee waxay ka socotaa ninkii daynta uu ku lahaa ninkii daynta lagu lahaa markuu lacagta qaabka noocaasiya u diray kuma aanu talagelin oo kumuu xisaabtamin dayntaasi inay ka gudantay sidiibuu u doondoonayay marka meeshii u baxa ila ilaahay buu subxaana wa tacaala damiin ka dhigtay arrintaana markhaati uu uga dhigay waa dayn culus weeye daymaha oo dham iyagoo culustani waa kasii culus tahay marka buu muddo dabadeed helay wuxuu u yimi ninkii daynta ku lahaa isagoo lacagtii uu siday wuxu uhi waa tan lacagtaadi si kasta markab waan u raadiyey oo ballantii ma burine ee gaadiid la-aan ayaa dhacday kadib wuxuu ihi miyay jirtay inaad soo dirtay lacag iyo warqad arrintaasi waa iska dhaga maray oo wuxuu yidhi war waxaan kuu sheegay markabkan aan la socday markab ka horreeyey inaanan helin marka ayaan wuxu soo dhiibaa ninkii wuxuu yidhi ilaahay baa subxaana wa tacaala dayntii aada soo dirtay kaa guday oo i soo gaadhsiiyey kunkaagan diinaarna qaado oo la noqo ayuu yidhi waa qiso cajiib badan oo ay tahay dadka daynta bixiya iyo kuwa daynta qaataaba inay ku xibro qaataan oo duruus iyo casharra ay ka bartaan waxaa ka mid a qisadan waxyaabaha aynu ka baranayno inay bannaan tahay in laga warramo dhacdooyinkii ummadii hore ummatul islaam ka horreeye ka dhex dhacay iyadoo ujeeddada looga warramaya ay tahay liliticaadi waaliqtidaa in lagu waantoobo qofka muslimkaa qalbigiisa ay wuxu tarto iyo qofka muslimka ay wanaagyadii ay lahaayeen inuu kaga daydo xumaanihii iyo khaladadii ay geli jireenee lagu halaagayna ee ilaahay ugu cadhoodayna inuu iska ilaaliyo sababta uu rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam qisadan inoogu sheegayna waa taa ee ma aha sheeko uun sheekooyinka ka mid a waxaa kaloo qisadan aynu ka baranaynaa jawaasu alistiqraar cinda alxaaja qofka inay u bannaan tahay inuu xoolodaynsadu ammaahdo haddii ay baahi keento oo qofku ma aha inuu deynta iska qaato isagoo wax baahiya aanu qabin aada baa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam arrinta deynta u adkeeyey waayo nafta bani aadamka damaca ayaa ku badan xoolihii uu amaahday waxaa dhici karta inuu dafiro waxaa dhici karta inuu qofkii meermeeriyo isagoo bixin kara dib uu u dhigo waxaa dhici karta inuu wanaajin waayo qaabka deynta uu bixinaayo walihaada baa rasuulku uhi raxima allahu rajula samxan idaa baaca waida ishtaraa waida iqtadaa wa fii riwaayatin waidaa qadaa ilaahay ha u naxariista nin samaaxo badan saamixitaan badan dabacsan markuu wax iibinayo markuu wax iibsanayo iyo marka dadka deyntii uu ku lahaa uu weydiinaayo iyo marka isagu deynta uu bixinaayaba ee dadkii xaqa ku lahaa yidhaahdaan xaqayagiina sii wuxuu rasuulku deynta adkaynteeda ka gaadhsiiyey marka qof muslimoo mayda loo keeno inuu yidhaha hal calayhi deyn deyn ma lagu leeyahay haddii la yidhaahdo deyn baa lagu leeyahy rasuulku wuxuu odhan jiray salluu calaa saaxibikum waar ku tukada anuu ku tukan maaye sababta rasuulku ugu tukan waayo maxay tahay arrinka deyntuu dadka quluubtooda ku weyneynaya si aanay dadku deynta u fududaysan waa tii nin loo keenay oo rasuulku sidaa uu yidhi saxaabigii abu qataada uhi salli calay ya rasuula allah wacalaya dayn rasuulka ilaahi ku tuko aniga ayaa deyntii lagu lahaa ninkan bixinaye intaa dabadeed buu ku tukaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrinta saddexaad ee qisadan aynu ka faa'idaynaa waxay tahay deynta laba siyaaboodba waa loo qorshayn karaa oo labada qof ay dhex maraysaa waa ku heshin karaan inay deyntu noqoto ama qardigu qardun mutlaq mid wakti ka maran oo wakti markaa lagu heshiiyo in la soo celiya aanu jirin deynta noocaasa waxa u bannaan qofkii xaqa lahaa marka uu doonaba inuu dalbo in loo soo celiyo waa deynta aan marka hore wakti cayiman oo la soo celinaya aan lagu heshin nooca labaadna waa addayn lmuajal waa deynta waktiyaysan ee wakti go-an oo la bixinaya ama ha dheeraado ama ha gaabnaade lagu heshiiyey xadiidkani markaa wuxuu tusinayaa jawaasu lajali fi lqard inay bannaan tahay labada qofee deynta kala qaadanaya wakti ay soo noqonayso inay ku heshiiyaan wa fiihi wujubu lwafaa'i bihi wa cadamu lmumaatalati fi sadaad inay waajib tahay waktigii lagu heshiiyey deynta in la soo celiyo qofku deynta inuu iska bixiyo haddii cudur daar la-aan uu dib uga rido waktigaa uu ka dambaysiiyana uu noqonaayo mid yeeshay sifo ka mida sifaadkii munaafiqiinta idaa wacada akhlaf markuu waxyabooho arrintaasi kama soo baxo waxaa waajiba deynta waktigii lagu ballamay in la bixiyo waxaa xaaraan oo ay tahay qofka muslimkaa inuu iska ilaaliyo isagoo deyntii bixin kara inuu meermeeriyo dadkii xaqooda uu ka qaatay waayo ixsaan bay kuu sameeyeen waa kuu sabafalay qofka xoolihiisii ku siiyey kuuhi kusoo intifaaco isoo celi ilaahayna wuxuu uhi wahal jazaau lixsaani ila alixsaan abaalmarinta samafalku samafalun weeyi almuslim yujaazi alixsaana bilixsaan muslimku abaalka loo galo isaguna waa gudaa wanaagga loo sameeyana wanaag buu kaga jawaabaa oo ciddii wanaagga u samaysay uu ku abaalmariyaa aqulu qawlii hada waastaqfir اllaha liya walakum الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد أيها المسلمون عباد الله عشرنا أن قصدا كبرنا نوحا كمدا جواز ومشروعية السفر في البحر لتجارة ونحوها إذا أمن الهلاك فيها إني بنان تهي قفك مسلم كاهي إنه قال السفر حق بدأه isagoo u socdaalaya cibaado sida xajkoo kale ama u socdaalaya ganacsi ama ujeeddo kale oo ka mida ujeeddooyinka manfaca manfacada iyo waxtarka dadka u leh shareecada islaamkuna ay ogoshahay oo ninkan wuxuu inoo sheegay rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam inuu badda ku safray fakharaja fi lbaxr faqadaa xaajatahu axaadiid baa jirta rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan ka sugnaan oo daciif ah oo nehi iyo diidma ay ku soo aroortay laysu diidaayo badda in lagu socdaalo axaadiidaasi waa daciif axaadiida saxiixiina waxay tusinaysaa inay socdaalka xagga baddu inuu bannaan yahay laakiin waxaa shardi u ah in laga aamin yahay oo loo badinaayo ilaahay baa badbaadada hayee safarkaa in lagu badbaadaayo walihaada haddii ay baddu kacsan tahay oo halaag laga baqayo ma bannaana xaalkaasoo kale badda in lagu safro waxaad aragtaa ninkani inuu la kulmay bad xidhan dadku ay ka istaageen safaradii xagga badda iyagoo naftooda halaagga ka ilaalinaya ilaahay baa yidhi walaa walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima walaa tulquu biaydiikum ila tahluka ma bannaano qofka muslimka ahi meeluu isleeya waad ku halaagsamaysaa inuu naftiisa uu ku tuuro uu dhigo ammaano ilaahay kuu dhiibe weeyi sidaa doontid adigu kama yeeli kartid meeshaad doontidna ma marin kartid dhibka aad doontidna ulama badheeri kartid naftan waa ammaana waa wadiica ilaahay baa subxaana wa tacaala kuu dhiibay inaad ilaalisood halaagga ka ilaaliso ayaa dushaada ah waxaa taasi ay muujinaysaa sida sharciga ay u khilaafeen dadka iyagoo u boqoolaya u safraaya waddamada gaalada naftooda ku biimeeya safarada badda ee ay og yihiin inay maqleen ay arkeen kuwo badan oo uga horreeyay inay ku halaagsameen alasfaar alati alghaalibu calayha alhalaak waalgaraq safarada ay u badan tahay in dadkaasi galay ay halaagsamaan oo ay qarqoomaan haaulaa'i qad khaalafuu sharca allah ilaahay sharcigiisii ayay khilaafeen waxaanay shabbaheen kuwa naftooda dila waxaanay khilaafeen ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa uu amray qofku naftiisa inaanu dilin waxaa qisadan aynu ka baranaynaa inay bannaan tahay bal ay mashruuc tahay ugu yaraan sunno ay tahay marka dee in la kala qaadanaayo in markhaatiyaa loo sameeyo sidaasoo kale inay bannaan tahay qofka deynta bixinaya ka deynta uu siinaayo cid damiinata inuu ka dalbo uu idha qofku damiinta ii keen markhaatiga iyo damiinka iyo kafiilku intuba waa min cuquudi tawhiqa waa heshiis qofka xaqiisu uu ka maqan yahay lagu kalsooni gelinaayo oo loo muujinaayo xaqiisaasi inuu usoo noqon doono waxaa qisada laga qaadanayaa fadlu tawakuli cala allah fadliga ay leedahay ilaahay oo la tala saartaa cibaadaadka kuwa u waaweyn buu ka mid yahay tawakalku waa si dhaba ilaahay inaad isugu hadlayso aad u cuskato oo rabbi aada ugu kalsoonaato adoo la imanaya asbaabta shareecadu ay ogoshahay ee lagu gaadho ujeeddadaasi aada u socoto ilaahay baa subxaana wa tacaala yihi wacala allahi fatawakaluu in kuntum muuminiin ilaahay oo qura tala saarta haddaad muuminiin tihiin inta qofka iimaankiisu uu leeg yahay ayaa tawakulkiisuna u leekaanaya wa fii ana man saxa tawakuluhu cala allah takafala allahu binasrih wa cawnih wa xifdih waxaa saasoo kale qisadani ay muujinaysaa qofka ilaahay si saxa oo dhaba u tala saarta ilaahay inuu u kafaalo qaadaayo inuu qofkaasi u gargaaro inuu ilaahay subxaana wa tacaala u kaalmeeyo bal ninkaasi u fiirso ballankiibuu oofinay ilaahayna waa tala saartay oo ilaahay buu ammaano uga dhigay lacagtaa iyo warqadaa qorigaa xaabadaa uu ku riday ilaahay baa subxaanahu wa tacaala maalkaasi xifdiyey oo siduu u sii socday gaadhsiiyey qofkii lahaa gacantiisa oo ninkaasi dadaalkaa bixiyey ilaahay tala saartay xaqii lagu lahaa ka guday xaqisada laga qaadanaya ana man akhada amwaala annaas yuriidu aadaa'aha addaaha allahu canh waman akhada amwaalahum yuriidu itlaafaha atlafahu allah rasuulkaana calayhi salaatu wasalaam sidaa yidhi kamaa fii saxiixi lbukhaari qofka dadka xoolahooda qaata ama ha ka iibsado lacagtii ha ku lahaada ama ha ka amaahdo xoolahooda ama ammaan ahaanba ha ugu dhiibaan oo noohay ha yidhaahdaan ama ha ka toobadcaaraysto qofka dadka xoolahooda qaada iyagoo qaadashadaa raalli ku ah niyadiisuna ay tahay dadkaa xoolahooda inuu usoo celiyo uu u gudo niyadaa wanaagsan buu ilaahay u raacaya oo ku abaalmarinaya lianna kama qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam lianna alacmaala binniyaat qofku wuxuu niyeysto ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u waafinaya qofka xoolaha dadka qaata oo sifooy sifooyinka aynu sheegayna ku qaada iyadoo niyadiisu ay tahay xoolahooda inaanu u soo celin oo aanay gacantooda dib ugu soo noqon atlafahu llah buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa isaga baabiinaya atlafahu llahu fi dunya isaguu ilaahay baabiinaya jasadkiisuu ilaahay baabiinaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu baabiinayaa maalkiisa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu baabiinayaa danihiisa iyo masaalixdiisa qisadani taasay inoo muujinaysaa ninkani wuxuu xoolaha daysaday isagoo niyeysan inuu usoo celiyo ninkii xaqaasi iyo xoolahaasi lahaa ilaahay baa sidaa cajiibka aada aragtaan xaqaasi uga guday rasuulkeenu calayhi afdalu salaatu watasliim markuu sidaa leeyahy wuxuu inagu dhiiri gelinayaa inaynu niyada wanaajinno marka xoolaha dadka aynu qaadanayno ilaahay baa inoo fududaynaya sidaynu isaga bixin lahayn ama adduunyada inaad iskaga bixisaabuu ilaahay kuu fududaynaya ama haddaad niyada wanaagsan leedahay kuu suurtogeli weydo in aakhiro ilaahay uu u gudo kii lahaa oo uu raalli geliyo oo adiga aanu waxba kuu qabsan ayuu ilaahay subxaana wa tacaala xaqaasi kaaga bixinaya ilaahay baa kaa gudaaya fi dunya aw fi laakhira markaa marka daynta la qaadanayo ama xoolaha bani aadamku gacantaada ay soo gelayaan niyadaa wanaagsan ku dadaal waxaa xadiidka laga qaadanaya akhiiran inay mashruuc tahay waxyaabaha yaryare iska liita ama berriga ha laga helo ama baduba ha soo tuftay aan qiimaha lahayn qofku inuu iska qaadan karo uu ku intifaaci karo inuu yaboohiyo sanadna inaanay waajib ku ahayn allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد